waayahay bismillah alxamdulilah wasalatu wasalam cala rasuulilah walaal marka hore aad baa umahadsan tahay adiga iyo iyo idaacaddaadaba aad baan idaacaddiinaba aad baa idinkugu mahad celinaya runtii arrintan waa arrin farxad leh de culays markii hore qofka saarnaa oo laga qaado tala udhigantaa waana arrin aan runtii aada usoo dhaweynayo aadna ugu faraxsanahay arrintaas dhammaanteed siday u dhan tahayna yani ammaanteeda iyo wanaageedana waxaa iskale madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh si gaar aan ugu mahad celinaya runtii dadaal weyn uu ka geystay oo mid shaksi iyo mid maaragtay dawladeedba marka waana runtii arrin weyn oo guula wax weynna way soo kordhin kartaa sidaasaan u arka waa tahay zakariya bal waxaad anigii dhegaystayaashaba aad naga siisaa sharaxaad yar sida markii horeba aad ururka al-shabaab ugu biirtay markii hore biiritaankii hore wuxuu ahaa dee maaragtay arrin dareen guud oo waddanka ka jirtay oo markii sheebigu waddanka uu soo galay labadii kun iyo lixdii dhammaadkeedii ayay arrintaa ku timid ujeedana markaa ujeedadana markaas way wanaagsanayd oo sababihii marka loo galo waxay ahayd in maaragtay shisheeyaana waddanka laga saaro ummadda soomaaliyeed maadaama ummad muslim ay tahayna sharciga lagu kala baxo maadaama waddankaanu dagaal sokaya iyo burbur soo maray dadkiina ay dileenna loo adeego oo ummaddii waddankiina la dhiso dib u heshiisiinna la sameeyo saddexdaa ujeedo uwan wanaagsanaa marka hore meesha taalay sidaasaana loo galay waana sidaan mar hore sheegana waa arrin aada u wanaagsaneyd oo runtii cid walba soo jiidan kartay taasaa keenta marka arrintaa wanaagsan inaan ka qayb qaadan sidaasaa loo galay waa tahay marka dad badan dambaumay dib wax ka hadlaadeen waayahay dad badan marka waxa ay isdhex wadeen xilalka aad kasoo qabatay al-shabaab intii aad ka mid ahayd maxaa ka mid ahaa xilalkii aad kasoo qabatay ururka dhexdiisa
horta jaaniskan anuu ka faa'iidaysanayo dad arrinta arrin badan oo dadka ay ku khaldaan oo ah yani amniyaadka inaan mas-uul ka ahaa marnaba horta amniyaad mas-uul kama noqonin xilalkii aan kasoo qabtay waxaa kamid ahaa warfaafinta oo sanadihii labada kun iyo toddobada ilaa sideedii bilowgeedii ah qayb maaragtay la yidhaahdo tababarada maamulada waxaa kamid ah wilaayaadka iyo arrimaha gobolada oo arrimaha gudahoo kale udhigma oo muddo dheer aan joogay iyo waktigii u dambeeyey sanadii barkii u dambeeyey oo ciidanka gaar ahaan qayb la yihahdo military intelligence ama istikbaaraad caskari la yihahdo waa furuucyadaas marka dadka waxay isku khaldayaan military intelligencekaas iyo amniyaadkan isku khaldaya marka waana laba qaybood oo kala duwan oo isku nooc ahayn waa tahay goormay kugu dhalatay marka inaad ururka ka baxdo maxaase si deg dega adiga kugu dhaliyey inaad ka baxdood go-aankaasi qaadato
go-aanka bixitaanka ma ma wakti dheer uu soo jiitamayo ma ahayn wax hal maalin ku yimid horta doodo badanaa jiray oo ururka gudihiisii ah oo sanado badan soo taagnaa ilaa labada kun iyo tobankii wixii ka dambeeyey oo kala aragti duwanaansho ah kala aragti duwanaanshahaasa maalinba meel imaanayay oo hogaankii waagaas ninka odagaha ururka u sarreeyey iyo maaragtay dad tiimahoo ku aragti ahaba waxaa timid in inxiraaf uu ku yimid ama qallooc oo ujeedadii loo socday oo marka hore aan sheegay wanaagsanayd dabcan waxyaabo kalea u qarsoonaa kuledi hadda qaarkoodna waaba tageen qaarna waa kuwa hadda hogaanka haya waxa u qarsoonaa waxay ahaayeen aragtidii annaga aan wadanay oon marka dad badanna aamineen oo ahayd sharciga ilah in lagu dhaqmo waddanka cadowga laga saaro yani in ay wax kale ugu hoos jireen oo yani mabaadi kaleo caqiide ah oo khaldan oo islaamka xaggiis ku khaldan ay ku guda jirtay caqiidadaas khaldana waxay keentay falal khaldan inuu dhaco marka oo ah dad muslimiina layska laayo dad shacaba layska laayo mabaadi'da guud oo islaamka laga leexdo ayadoo dantaas kale iyo caqiidadaas khaldan ay ay riixayso qofka marka doodaas dheer ee muddo soo jiitamaysay waxay keentay marka dambe in dad culumaha lagu laayo kala duwanaanshihii layntaasa marka waxay keentay in go-aan la qaato muddo adigu sideed iyo toban bilood ka badan baan aniga kala maqnayn oon duurka meel laha deganaa dhulka deegaanka iyaga ah intaasna doodii wadahadalaa socotay doodii wadahadalki markii laisku fahmi waayena waxay keentay in maaragtay go-aan adag laga qaato oo yani ummadda laga qabto leanna meesha hadda ay kusii socdaan waxay noqonaysaa yani meel aadaan ahoo diinna aan u adeegeynin dadkiina aan u adeegeynin marka waxay noqotay in go-aan aada u qarar laga qaato oo runtii wakti dheer igu qaadatay inaan ka fikiro waa tahay marka taadu waxa ay timid gaar ahaan muddadii aad dhulka baadiyaha aad joogto gobolka gedo waxa ay kugu dhalatay kadib markii hogaanka sare al-shabaab ay dagaalka dhexdooda uu soo dhex galay qaarkoodna la laayay ayagina isdileen ma sidaasa
mara dagaalka natiijo wuxuu u ahaa kala aragti duwanaanshahuu dagaalka natiijo u ahaa markuu dagaalka yimid oo la kala tegayna oo la damcay haddana in la wada hadloo la heshiiyo iyo haddana wadahadalkii iyo in wax la sixidii heshiis kale ma jirin in wax la saxay ahayd wax sixiddi markii laga dheg adeegay oo dee faraha layska qaadoo la yidhi aan sidii ay tahayd aan ku wada soconno ama aan lagu kala tago markaasuu go-aanka yimid marka in laga kala tago marka waa tahay marka hogaanka ugu sarreeya al-shabaab ama saraakiisha sarsare maxay ahayd fikirka sida weyn u kala qeybiyey ee keenay qaarkood anke inay kuwa kala dilaan
wallahi fikirka wuxuu ahaa dee maogtahay diintii baa iyo caqiidadii baa si kale loo kala duwanaaday markii adiga aad dadka soomaalida a dad muslimiina aada u taqaanid waagaas ninka hogaanka ah wuxuu u yaqaanay dadka maaragtay islaamnimadaas inay u baahan tahay in la cadeeyo oo waxaan hadda bruofka ay dhaan ama in la cadeeyo waxay u baahan tahay dilalka iska macno darada ah qaraxyadan maqaayadaha iyo dukaanada iyo suuqyada lala beegsanayo oo markaas aada loo diidanaa waayo waxa dhibka keenay marka aragtida asalka la isku diidanaa taasay ahayd iyo dagaalkan iska ballaaran oo furimaha badan oo markii hore macnuu lahaa laakiin markii dambe uu macno beelay marka yani meesha loo socday aslan yani wixii laysanayaa lagu kala duwanaaday ma garad waa gartay zakaria bal haddaad ila wadaagta anigiiyo dhegeystayaashaba maxaad ka taqaanaa hogaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab ee ninka la yidhaahdo axmed deeriye dhaqan ahaan dabeecad ahaan waa qof cankeeya
de su-aasha way dhinacyo badnaan kartaa aniga wax badan aan aqaanaa waktina waktina waan isla shaqaynay gaar ahaan markii aan ku dhahaya gobolada aan joogay wilaayaadka iyo maaragtay gobolada iyo siyaasadda isaga gobol buu guddoomiye ka ahaa anaga xafiiskeenu hoos imaanayay shaqa ahaan nin shaqo badan oo karti badan waa ahaa laakiin aragti ahaana ninkaa odagay isku aragti ahaayeen mana filaya hadda xataa inuu meeshii uu ninkaa ku jiray uu buuxin karo leano ninkaas kale wuxuu haba khaldanaado laakiin kartida iyo go-aan adeegii adeegii uu lahaa iyo aragtida uu lahaa midna ma lahan marka waa waa gaabkaas inuu buuxin kara ila maaha marka laakiin xagga hogaankiisa iyo isku dubaridka dadka iyo markaad eegto dhinaca kale hab dhaqankiisa dadka iyo dabeecadaha maxaad ku qiyaasi lahayd
dabeecadaha kuma kuma fiicna waa nin yani dadka ay aada isu qabqabtaan yani waxaan ixtikaa galno nin dadka ay aada isu colaadiyaan waaye laakiin hogaaminta iyo shaqawadida kuma xuma
waa tahay bal waxaad iiga warantaa haddii dhinaca kale aan eegno ururka al-shabaab ma is leedahay isis way ku biirayaan mise
aniga hadda qiimeynteeda hadda ismarihi way ku biirayaan laakiin hadday duruuf kala timaado waa laga yaabaa inay ku biiraan leanna sidaan ognahay hadda maaragtay al-shabaab iyo alqaacida waa kala go-een alqaacida mar hore ka go-een alqaacida xiriirkay u jartay xitaa godolee dilkiisi ama abu zubayr dilkiisii xataa kamayna soo hadal oo kamayna tacsiyeenin marka halkaa waxay kudsanaysaa inuusan xiriir aslan jirin marka markay dareemaan wax oo dacmigaas ama yani xiriirkaas dibadda hadduu ka go-ay xiriir kale oo dibadda ah oo kaa u dhigma oo noocmaa sharciyad ayaga siiya inay raadiyaan waa imaan kartaa mustaqbalka laakiin hadda aniga iima muuqato maalmahan dhow yani waqtiyadan dhow iima muuqato waa tahay ee haddayba dhacdo in xiriir dibadeed ama kooxda isis lagaba yaababa inay hadda xiriir la yeeshaan dhankeebaad isdhihi kartaa way la yeelan karaan hogaanka sare al-shabaab yaad isdhihi kartaa way ugu rooyiin xiriirka dibadda ee xilligan godana waktigii hore waxaa lagu tirin jiray inuu ka mid ahaa dadka sida weyn usoo duman jiray ajaanibta ajaanib fara badan ayaa soomaaliya kusoo qulqulaya tan iyo sanadkii labadii kun iyo lixdii sida la sheego marka hogaanka al-shabaab waagaas waxa uu soo jiitay indhaha caalamka gaar ahaana alqaacidada kale oo si rasmiya dabcan way ugu lug lahaayeen marka hadda haddii aad isleedahay qeyb ka mid a al-shabaab wayba ku biiri kartaa isis kooxdee ama kuwaad dhihi lahayd oo ku biiri lahaayeen horta hadday cid ku biiraysa dee hogaanka guudaa ku biiraayo oo ninka hadda odayga ka ah iyo maaragtay tiimkiisaa ku biiraayo haddii kalena waxay noqonaysaa inay inta qolo kale ayaga ka jabto oo ay kadib ku biirto markaas taana hadda ma muuqato inuu kala jab imaan kara hadda ma muuqato haddii lagu biiraayo si duuduuba loogu biiraaya marka midaan kale oo oo dadka ajnabiga ah iyo waxa maaragtay ama muhaajiriinta aan dhahno annaga yani way sida caalamka uu bumbuurinaayo iclaamkiisa iyo sida meesha ay tahay isma laha ma garan haye yani way way ka duwan tahay numberka loo malaynayo iyo wax soo qulqulayo mina meesha ma jiraan
waayadan dambe dabcan way yaraadeen tan iyo markii hogaanka al-shabaab dhexdooda uu khilaafka soo kala dhex galay marka tiro ahaan ma la ogsoon yahay horta tirada ajaanibka ah ee gudaha waddanka soomaaliya ku sugan ee al-shabaab ka barbar dagaalamaya ilaa i haatan
waa waa qiyaasti waa la qiyaasi karaa waa laba boqol xataa ma ma gaarayaan oo yani intooda badanna laga yaabo waddamadan qaaradda africa ku jira inay yihiin laakiin yani tir ahaan ma aada uma badna
ururka al-shabaab ee saraakiil fara badan ayaa looga dilay weerarada ee gantaalaha weerarada qorsheysan ee lagala soo horjeedo haddii ay noqoto hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed cabdi godane iyo kuwo kasii horreeyey kuwo ka dambeeyey intaba marka weeraradaasi lagu leenayo saraakiishaasi ee wax intee leeg ayay u dhimi karaan jiritaanka ururka al-shabaab de weerarkaas oo qof unbuu ku dhacayaa marka de qofkiina qof kalea meeshiisa bedelaya waa laga yaabaa mustaqbalka gaaban in wax ay kala daataan ama ay iisheeg wax kale hakad galaan laakiin mustaqbal fog weerar qof lagu qaaday wax weyn ma soo kordhinayaan wax oo yani qorshe ama istraatiijiyad dhamaystiran baakis dhamaystiran oo qeyb dhinac diineed leh dhinac warfaafin iclaam leh dhinac siyaasad leh dhan walbay u baahan tahay wax qof oo la beegsanayo keligiisa wax gaar oo hadda oo mustaqbalka fog ay soo kordhinayso waa laga yaabaa inay yar tahay laakiin mustaqbalka dhow de way keenaysaa qof hogaan hadduu ka baxo hogaanka kale intuu wixii la qabsanaya waqti ah gaabkaas inay keento waa suurtagal short timeka laakiin long time iyo mustaqbal fog wax waxaa laga yaabaa inaysan wax weyn keenin oo laga kabsado waayahay dhinaca kale laakiin al-shabaab haddii la fiiriyo weli awoodoodii way sii muuqataa oo waxay geysanayaan weeraradii weerarkii ugu dambeeyey ee hadda jimcihii aynu soo dhaafnay hoteelka maka almukarama ku dhowaad labaatan qof ayaa ku dhimatay tiro kale ayaa ku dhaawacantay weli way muuqataa waxyeeladii al-shabaab marka ma isleedahay dhowaan dadaalkan ay wadaan dowladda iyo ciidamada amisom iyo in laga gungaaro way dhici kartaa dagaalka lagula jiro al-shabaab wallahi de xal aniga waxaan aaminsanahay xal askariga keligiis xal ma noqonayo dee dagaal meel waa la qabsan karaa laakiin meeshii haddana haysashay rabtaa qorshay rabtaa asal moogtahay meesha ay wax ka bilowdeen asbaabay lahayd haddii sababihii uu kacdoonka marka hore ka bilowday ay weli jiraan wixii wax badan ma xalismayaan yani xal caskari ahoo ama xal ciidan keliya ama xal milatary keliya ma wax ma soo afjari karo meelo kale wax ka afjari waayeen marka laakiin qorshe oo dhamaystiran oo isla wada socda yaa wax ku xalismi karaan mooyaan xal caskari keligi wax ma keenayo xafiska al-shabaab xubnahooda ay dowladda u fidisay waktigan ma shaqeynayaa oo sidii dowladda ay u ballan qaaday ma u socdaa mise waxaad isleedahay weli wax kale ayaa maaragtay socday sida loo ballan qaaday xafiisyadii loo fidinayay saraakiisha ama ciidamada al-shabaab kasoo goosto sidiisa uma socdo wa way socdaan cafiska waa laga faa'idaystaa wayna socdaan de kolley dawladda iyo mar walba siday u dardargelisayna ay wax walba ku xirnaanayo waa tahay zakariya bal waxaad iga warantaa mansuur robow oo kamid ahaa saraakiisha ururka al-shabaab ma ka tegay al-shabaab muxuuse uga tegay hadiiba ay dhacday inuu ka tegay walaasha mukhtaar mar horeu ka tegay runtii waa haddii la dhihi karo qof hadda ama diin iyo caqli iyo waxgaradnimo ay ku hartay hogaankii sareba isagaa ka jiray asna dee mar horuuba ka tegay oo muddo saddex sano iyo ka badan dhulka deegaankiisu iska joogaa halkaasuuna ku nabad qabaa idin ahaan iyo shaqo ahaan iyo midna kamid maaha iyo aragti ahaan intaba dee kolley de wixii kaloo asaga ku saabsan asaga unbaa ka hadli doona